barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa muujadaha kaagaabane sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mida efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddexda bisha maarso sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan wadajir idinkala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaac iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mida barnaamijkii madasho aad ku dhegaysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi aan la yeelanayna fanaanka caanka ah ee cabdi baadil marka fankii hiilo ahaa adigu sagaashameeyadii markuu wadanka burburay kadib wax soconaya maaha mogtu ti wakti uu leeyahay tii baa hadda yaraatay dadkii waxaad moodaa inay hadda isku sawirayaan xirmeen oo walaaloobeen haddana waxay noqotay marka haddana youtubeka in laisku cambiro oo codkii laisu gedgeeyo oo la totoosiyo tii baa hadda laftigeeda laisku haystaa sababtoo ah hadduu xitaa fanaanka hiid noqdo mudduu ahaanayaa hoos u dhacaya heesaha xulashada maantana waxaa ka mid ah
waa codka fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan balse marka hore waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa ka hor yimid go-aanka madaxweynaha maraykanka donald trump ee uu ku sheegay inuu canshuur dhan shan labaatan boqolkiiba ku kordhin doono birta dibadda laga keeno iyo toban boqolkiiba oo aluminiumka ah hadallada ra-iisul wasaaraha kanadana waxaa ka mid ahaa lama aqbali karo middan justin trudeau ayaa hadalkan sheegay shalay isagaoo intaas ku daray inuu diyaar u yahay difaacidda warshadaha kanada dalka kanada ayaa ah waddanka ugu badan ee labadaba macdantan u dhoofiyo dalka maraykanka ra-iisul wasaaraha waddankaasna waxa uu ka digay in qiimaha canshuurta oo la kordhiyaa ay dhaawici karto shirkadaha maraykanka iyo shacabkaba marka ay qiimaha ay kor u qaadaan canshuurahan cusub
saraakiil saasare oo dalkan maraykanka ayaa sheegay in safarka uu ku marayo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan maraykanka rex tillerson qaaradda afrika ay tahay fursadda maraykanka uu ku ciyaari karo doorkiisa uu ku taageerayo islamarkaana uu ku muujinayo muhiimadda ay leedahay xidhiirhka qaaraddaasi la leeyahay maraykanku safarkiisa uu qaaradda afrika ku marayo sarkaalka ugu sarreeya wasaaradda arrimaha dibadda waa rex tillersone ayaa uu kula kulmayaa hogaamiyeyaasha dalalka jad jabuuti etoobiya kenya iyo nigeria xilliga uu ku guda jiro safarkiisa uu qaadan doono islamarkaana uu ku marayo waddamadaasi inta u dhexaysa lixda ilaa iyo saddex iyo tobanka bishan ay ku jirna ee march sida kale sida ay saraakiishaasi sheegeen waddankan maraykanka ayaa waxa uu si gaara u eegayaa hanaanka siyaasadda ee etoobiya kenya iyo weliba qaar ka mida waddamada afrika taasoo si gaara u eegi doona inay ka mid noqoto dhismaha hay-adaha sidii sidii maamulka iyo weliba awoodda si nabada laysugu wareejin lahaa iyo weliba inay dowladuhu noqdaan qaar ay la xisaabtamaan islamarkaana waddankaasi ama waddamadaasi dadka shicibku
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington barnaamijka dhallinyarada maanta ayaanu ku guda jirnaaye kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada dhegaystayaal barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkii hore waxaad ku dhegaysateen qaybtii koowaad waraysi aynu la yeelannay fanaanka cabdi baadil ibraahim oo ka mid ah fanaaniinta ugu caansan soomaaliya haddase ku dhaqan waddanka jarmalka qaybtan aan idiin soo gudbinayno waa qaybtii labaad ee barnaamijkan oo uu markan kaga hadli doono fanaanka heesihii ay dhammaadkii siddeetamaadkii wada qaadeen isaga iyo fanaanadda allah u naxariistee saade cali warsame waraysiga qaybta labaadna sidan ayuu u dhacay heese badan ayaad sidoo kale aad isla samaysan oo isla qaadeen heesaha caanka ah waxaa ka mid ah heesihii aad saade cali warsame albumkii waxaan u malaynayaa intaysan dowladda dhicin albumkii ugu dambeeyo aad soo saartaan inay ahayd oo kaban qurux badan iyo heese qurux badan ay ku jiraan bal maxaad nooga sheegi karaysaa albumkaasi iyo sida heesaha ku jiray heesahaas riwaayadaas maxay dh- filim buu ahaa marka hore ay saado samaysay filimkaana waxaan ugu talagalnay n magaalada waxaa jiray dad badan oo magaranaysa reer baadiye isku caaya aad iyo aad midkan cunug reer baadiyaha ah marka saado waxay dhibsatay marka ereygii baadiyaha in laisku caayo in laisku caayo filim bay marka samaysay filimkaa inuu soo baxay ahayd laakiin waddankaa naga burburay heesahanay marka u diyaarsatay heeskan mataqaanaa ee ajashan dhamaan iska kama tagto waa sidaynaga iyo sida sida webi balrna marka ereyada dhan iyadaa samaysay filimkan wuxuu ka sheekeynayay iyadu waxay ahayd reer miyi anna waxaan ahaa reer magaal marka n waxaan leeyahay waa ku tababarayaa adigu waxaan dhaqankeedan ka helayaa waa jeclaanayaa markaasay iga aqbalaysaa marka iga aqbasho ayaa waxaan kula hadlayaa afkii magaalada caadi iska dhig aad iyo aad xarif xarifay aan leeyahay xarifay waxaa waaye no markaas iladaas afkaaga bar anna af anna afkaygan ku bar maya waxay leedahay codcodka iyo dhitaha ya cos- cosubka cosubka baxayo cosubka waxaan leeyahay cosub ma fahmin aniga maya anaa ku fahamsiinaya qaybahayga afkaygan ku baraya adna afkaaga i bar
waanu isdhaafsanaynaa waa tahay
waa isdhaafsanaynaa marka dambe waxay idhaafaysaa iyadu waxaad arkaysaa matalan kasoo qaad nin miyi ka yimid oo isdabaray oo noloshii isdabartay oo gaari wata oo guri villaa degan oo isdabaray oo nin reer magaal uu shaxaadayo ninkan hadduu baadiye ka yimid waana isdabaray aad iyo ninkan aad wuxuu leeyahay, geedkaas minu reer baadiyaha ah laakiin wuu sha- wuu shaxaad Wuuna- tagayaa wuuna soo shaxaad tagayaa
ha
marka fariin waxay- fariin wuxuu dirayay filinka ahayd in dadka baadiyaha ka yimid ay noqon karaan dad shaqaysta dadkan magaalka joogana aysan dadkan yasinay ay shaqaystaan laftigooda
haa marka maaha reer baadiye iyo In la isku hayn karo.
dadwey maaha waxtarka iyo aqoontu waa u dhalasho marka iyadii anigii aan yasay ee aan lahaa qoftan waa reer baadiye oo adiga tababar ayaa intay iskool gasho oo wax barato iyay waxay noqonaysaa dhakhtarad anigana meesheedan af- afkan soo taagaya waxaan leeyahay waxaa waxaan waa inoo maaragtay no waxaa loo baahan yahay mugta reer magaalnima loo baahan yahay mugta afaan hayaa bis wax kale waad meesha Markaas- ka haysaa walaal.
dhalinyaradii aa marka dhalinyaradii markaa aan dariska ahayn iyo kuwa badan oo aan saaxiibayn waxay leeyihin warniho eh, warniho gabadhii shalay miyigii ka timid aa maanta gaari kugu wadee oo maaragta eh, maanta dad daaweynaysa adigu maxaa niyow niyow qalad badanaa jira hadda waa inaad dib isu saxan leeyahay heese marka ay dib u samaysaa jirta ma aana soo saarin
laakiin heesaha eh, aad isla Marka- qaadeen heesaha aad isla qaadeen eh, eh, kuwa gaara iyada ay qaaday oo qurux badnaa ayaa jiray marka heesahan dhammaantood waxaa sheegtay in ina iyada ay lahayd oo iyada ay samaysay marka naaxiyadana bal ka waran laxanka ma adigaa saareen mise anigu waxaan saaray naftayda ku jiraban waxay hayso jamashada laxankeeda anaa iskale waa tahay laakiin cagashaan dhammaan iska kama tagto waa sida inaga waxaa sameeyey barre fidow barre fiidow waa tahay
Ah, barre fidow waa sameeyey marka anigu waxaan saaray naftayda ku jiraban waxay hayso jamashada laxankeeda anaa iskale
Thank you.
markaasi hadda waxaan targaraynayaa inaan dib u samayno oo aan hadda dib u samayno marka aan ku wada sheekada cajiraddaa markii caan baxday magacayga cerka aaday gabar aan abtu ahaa ayaa timid sheekadii hooyaan daba socdaa mogta aha aha hooyo marka waxay cajiradda markaan soo saarnay cajirad baabuurkay raacday iyo diibataday tagtaba ajashaan dhamaan iyo iska kama tagto markaas cabdi baadil a cajaladiisii caba markaas waxay dhahday "Waa ninkan inaa- cirka maraay haddaad nacas nacasad nacasad Ah.
qayladaada iyo cabaadkaaga meel walba laga dhegeystaa Hooy- Wadniyow hooyo- ninka.
hooy- hooyo ku dhehaysa mise hooyaa dhahays waa tahay warka yaa naga amsiya iraadahay tiri markaasaa ka ujeedadeen maxaa ujeeda ah ujeedada aan leedahay waa ujeeda qaldane nin nin waa ku jecayhe marka adigu waxayna dacayd isagu gabar aan abti u ahay markaa oo yar oo sideed sano jirta ayaa ay beledweyne kala timid gabadhiyaa luntay marka gabadhi markay luntay ayay hooyo cabaadaysa anigu waxaan deganaya expioro meesha igu timid waxay dhahday, gabadhi aa iga luntay markaasa waxa ibrahim baadila markaa ila joogo ibrahim wuxuu yidhi gabadha ma lunta ha iyadoo socota halkan lagugu keenaya iska fariisuyo hay
war warda gabadha iyo doona walaba iyadoo qaqaylso markaas yidhi maya hooy iska daadi waa lagu keenaya way imaanaysaa gabadhii saldhigga saldhigga marka la geeyey ayaa waxaa la yidhi magacaa hebel hebel haye yaa ku dhalay hebel hebel yaa waalidku ah ibrahim baadil iyo cabdi baadil okay oo fanaaniinta ah oo fanaaniinta ah markaas tiri fanaaniin ma aqaan laakiin cabdi baadil iyo ibrahim baadil aanay abti iyo waa tahay waa gabar iska yar waa gabar iskee baawura lagu soo qaaday exora la keenay hooyo iska cabaadaysa meesha markaasaa la yidhi ha reer baadilaawa ha gabadhana aada kasoo luntay mataqaanaan ree Ba- eh, cabdi baadil iyo ibrahim ay leedahay ha markiina aragtay way soo carartay ha hooyo ha heesaha inaan kuu diidanaa ma ogeed ha weligiin heesa kuwo kalena ilaahay idinkugu diidano
macnaha waxa ay ku faraxdo oo ay ka faa'iidee aragteen markan gabadhii yareyd ay ka luntay oo dartiina magiciina darteen adigii iyo ibraahim allah u naxariista dartiina waa intay ku aqoonsadeen xaafadda laydinku keena darteed kadib waxaa dhacay burbur dadku waa la kala qaxay waa la kala cararay fanaaniin fara badan baa soo baxay oo markan ma jirin tartankii heesaha hirgeley oo aad adigu aad ka mid ahay dadkii eh, ku soo baxay iyo fanaaniin kale fanaaniin fara badan baa soo baxay bal ka waran fanaaniinta problemka wuxuu yahay markii hore hadda kolley waa lasoo yar fiicnaanaya soomaali dawladdu way soo yar adigu soomaali way is- adigu hadday dib isu saxday Een, een, laakiin markii u horeysay ee wadanka u burburay waa la kala baxay fankii laftigiisa sii kala baxay marka fanaana imanayo dadkiisiyaa soo dhaweynayo dadkiisiyaa xafladii u camiraya marka fanaankii isagu kuma xisaabtamayo cod baad leedahay malihid wuxuu og yahay in loo camirayo oo meeshii ay hiilo tahay marka fankii hiilo ahaa adigu sagaashameeyadii markuu wad- wadanka burburay kadib wax soconaya maaha mogtu waqti waqti uu leeyahay tii baa hadda yaraatay dadkii waxaad moodaa inay hadda isku sawiryaa xirmeen oo walaaloobeen haddana waxay noqotay marka haddana youtube-ka in laisku camiro oo codkii la isu geedgeeyo oo la totoosiyo marka een, adigu way yani sibay isku dayayaan way dadaalayaan tiibaa hadda laftigeeda laisku haystaa sababtoo ah hadduu xitaa fanaanka hiid noqdo mudduu ahaanayaa hoos u dhacaya maxaa heestiisa kalifay waxaa kalifay waxaa weye dowlad la-aanta kalifayso fankii haddii dowlad uusan jirin fanka ma jirayo marka si walbuu fanaanka usoo caanbaxo hoos u dhacaya marka dadaalka laga rabaa waxay tahay fanka dariiqa uu leeyahay inay maraan marka hore ay kasoo bilaabaan in ay kaban ku heesaan oo codna tuura ku heesaan hadda marka waxaa arkaysaa oon dhowr marna arkay fanaan caan oo la yaqaano ayaa wax is leedahay kaalay kaban ku garaacay markaasuu leeyahay may may may may hadda diyaar miye may may may hadda miyo igadaa igadaa ma haysaye waa tahay marka marka muxuusaas maxaa uleeyahay keenaya muxuusaas uleeyahay muusan waxaa laga yaabaa inuu fiican yahay markaas aan leeyahay kaale kabankuu tumay inuu xitaa kabankii uu ku heysi karaa laga yaabaa laakiin isaga waxaa gelaya kumbalees ah inuuna ku heysi karin inuusan ku hesi karin kalsoonidii aysan jirin Ah.
meesha baka waa tahay marka waxaa weeye fanka dariiqadiisii ma haysano mana heli karno ilaa aan dowlad ka helno dowlad saxa
waa tahay Eh, marka dhalinyaradu ma qaldano runtii sababtoo ah dadkiyaa raalli uga ah waa tahay dadka marka hadda uu marka camiray barnaamij waxaa jira barnaamij aan wadaa jira oo aan dib ugu soo nooleynayo fanka oo aan leeyahay fankii noolaa fankiina tuurka ahaa hadda beljinka ka dhigaya holandna waa ka dhigay socdaalkii nabadaan u bixiyey fanaaniintii horean ku xusaa heesahoodayaan ku xusaa waxaan ku xusaa eh, waxaan soo qaataa zaynab xaaji cali baxsan ayaan ku xusaa en, waxaan soo qaataa heesaheedii oo ah gumaysiga maanta ah waan garanayay ah marka in la sheeg sheegay u baahan tahay saynan xaaji albaxsan maxay ahayd gabadha gabadha keliya ee markaa wadanka la xoreynayay ciidanka guwaabanaysa oo aan kasoo harin ilaa ay xorriyadda aan ka helno waa tahay oo Daba socotay.
markaan guwaabisay ahayd heesaheedii aan soo qaataa waxaan dadka ka dhaadhiciyaa in loo baahan yahay codna tuur ah holland way sugayaan maalinkaa waxaa yimid ugu yaraan dad badanaa yimid waxay dhaheen noogu celi abriil ayay ayagan isugayaan waxaan keenayaa fanaaniin kale ayaan keenayaa si ay natuur ugu heesaan meesha ma soo istaagayo qofaan natuur ku heesayn qofaan c d wato kuma heesayo album kale waxaa jiray meeshaan tago fanaaniinto dhan waa casuumaya waxaan leeyahay fanaan soo ma jeeda ha imow life baa lagu tumaya dadkuna waxa soo gelaya waa dad akhyaar ah dad xaasiley ah dad sideedda ilaa iyo kow iyo tobanka fiidkii uu ku egyahay borgram waa borgram natuur ah maaha disco fanka haddii disco laga wada dhigo dee waxaa lumaya dhaqankii iyo dadkii dad badan waxay u baahan fankii inay eryada xitaa dhegeystaan murta ereyada ay fahmi karaan
Ha, dhegeystaan, marka waa.
taasaan hadda taragaraynaya waa isku day in aan dib usoo nooleeyo fankii natuurka ahaa intaas ayaynu kusoo gebagabeynaynaa waraysiga qaybta labaad ee fanaanka cabdi baadil ibraahim qaybta ugu dambaysa waa qaybta saddexaad ee barnaamijka oo aad toddobaadka soo socda maqli doontaan waxaad ku dhegaysan doontaan fanaanka heesihiisii ugu dambeeyey ee uu soo saaray iyo sidoo kale waayihiisa faneed barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmis maantan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee fanaanka cabdi baadil ibraahim uu soo saaray
soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba halag dhex maqurto oo halusin cidla ah dhex joogtaba soomaalidu waxay hoog iyo ba iyo hantooley soo martaba halag dhex maqurto oo halusin cidla ah dhex joogtaba hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay hadday isgarwaaqsato heryadii iska turtay
waa hagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay heestaasi ugu dambeysay waxaana la socodsiinaya jamaal axmed cismaan waxaana marti ku ahaa fanaanka cabdibaadil dhegaystayaal haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana la socodsiinaya waryahayaga maxamuud mascade
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska kulamo adag ayaa maanta kooxaha dalkaasi ay iskaga hor imaanayaan oo kulanka ugu horeeya waxaa foodesgelin doona kooxaha kubadda cagta ee burnley iyo everton kulankani waxa uu ka dhacayaa guriga burnley lester city ayaana gurigeeda ku ciyaaraysa oo kooxda f c banmouth ay soo dhaweynaysa halka kooxda southampton iyo stoke cityna ay ku kulmi doonaan garoonka st marys ee kooxda southampton swan city ayaa gurigeeda waxay kusoo dhaweyneysaa kooxda westerham united halka tottenham hotspur ay garoonka magaalada london ee wimberley stadium kula ciyaari doonto kooxda huddersfield town watford ayaa iyana gurigeeda ku ciyaaraysa waxa ayna soo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee westbermich albion oo quus taagan islamarkaasina looga cabsi qabo sanadkan inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa gurigeeda anfield stadium waxay kusoo dhaweyneysaa macalinkoodii hore ee rafa banitas waxuuna macalin ku laylinayaa kooxda kubadda cagta ee newcastle united waxaana kulankan oo ka dhacaya garoonka anfield ee magaalada liverpool ay labada kooxood isku herdinayaan goor dambe oo caawa waxaana xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee liverpool ay haatan u muuqato koox isla qabsatay islamarkaasina falsafada macalinkooda garoonka la soo gasho oo shaxdiisa si wanaagsan ugu ciyaarta wiilka maxamed saalax ee reer masar ayaa isaguna qariirada uu soo jeexo macalinka si wanaagsan u falanqeeya isagoo marba dhanac banuuniga u baahsa islamarkaasina shabaqa darisla ah la arki doonee kulankan iyo maxamed saalax iyo wiilasha farmiinho iyo maani halka ay goolashoodu garoonka kaga soo dhalaalaan dhinaca iyo wadanka talyaaniga haddii aan soo qaato kooxa adag ayaa caawa foodeysgelinaya hase ahaatee goor dhow oo galabta ah waxaa kulmi doona kooxaha kubadda cagta ee sbal iyo bolonia hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee lazio ayaa gegida olympic stadium ee magaalada roma waxay kusoo dhaweyneysaa yuventus waxayna kooxda yuventus ka imaaneysaa nasiino dheer oo kadib kulankii kan ka horreeyey horyaalka waddankaasi la joojiyey markii labada kooxood kulankii ay kooxdu la lahayd aan idhaahda ee fiorentina la baajiyey haddaba caawa ayaa la filayaa kulankan inay labada kooxood ciyaar wanaagsan soo bandhigaan islamarkaasina kooxda kubadda cagta ee laziyo maadaama gurigeeda ay ku dheelayso kooxda napoli ayaa qudaraynaysaa in ay dhibco ka goyso yuventus si ay kaga sii fogaato halka kooxda kubadda cagta ee napolina ay soo dhoweyneyso kooxda roma oo iyana ka dhisan magaalada rome sida magaceeduba uu yahay islamarkaasina ay garoonka laziyo wadaagaan kulankan oo goor dambe ee caawa dhacaya ayaa napoli iyo roma waxa aad moodaa inay yihiin laba koox oo waddankaasi magac ku leh islamarkaasina kubad xiise leh ay taageerayaashu ka filayaan in ay soo bandhigaan la arki doonay halka yuventus iyo napoli oo isdaba socda ay kulamada laziyo rome la yeelanayaan ay caawa natiijadooda kusoo kala dambayso dhinaca iyo sbain kooxda kubadda cagta ee valerial ayaa hiroono soo dhoweyneysa sevilla atletico bilbaw ayaa u imaaneysa halka divertivo la carunia oo quusiyana taagan oo qarka u saaran inay serebida ku noqoto ay eibar gugirigeeda kusoo dhoweyneyso laganes oo guuldaraba aan toddobaadkan soo qaadatay ayaa malaga ay foodes gelin doonaan halka kooxda kubadda cagta ee real madrid oo gool lagaga soo badiyey toddobaadkan gudihiisii daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta markii kooxda kubadda cagta ee magaalada barcelona ka dhisan oo kooxda barcelona ay deriska yihiin esbanyol ee daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta gool ku qabato ciyaaryahan jilaad uu shabaqa gool cuskiyey hitafe ayay la ciyaareysaa real madrid waxayna ku dheeleysaa gurigeeda garoonka weyn ee benabeyo stadium la arki doonee kulankan inuu macalinka kooxda kubadda cagta ee sinadin zidan uu xidigihii toddobaadkii hore nasiis lahaa hase ahaatee ku bariiqday uu garoonka soo gelin doono iyo in kale dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna waa nagintaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta aanu jaleecno dhankii heesaha adduunka oo dhan iyo codka macaan maxamed xuseen xasan lafoole
waa hagaag dhegaystayaal heestaasaanu kusoo gebagabayn doonaa idaacadda dowrnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo aan halkan idinkala socodsiinaynay anigoo ah cabdixakiid maxamuud shirwaac iyo weliba jaamac buula jaamac iyo bashiir abi karow dhinaca isku dubradka inoo joogay iyo guud ahaanba bahda v o idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Wa utuun jacayl Allah ii gartuu qidma eersanine.